waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
xamdi cali waxaad tahay nin communitiga la shaqeeya oo wax badan communitiga xogtiisa og oo xarun dhan jooga oo afrikaanka ama si gaara soomaalida guurkan qasabka ah ee dowladda australia ay qasabka u taqaano waddankana sharciga uu ka yaallo innaguna aan dhaqamo fara badan oo kala duwan aan waddankii la nimid oo laga yaabo mararka qaarkood dhaqankeennii hore iyo waddanka sharciga ka yaalla marar badan inaynan isqabanaynin bulshadu arrimahaas siday uga warqabtaa
axmed aad iyo aad baad u mahadsan tahay niyo waa saar sheegayso dhal waxaana nimid cusub oo dhaqamadeenu iska bedelan oo ka bedelan dhaqamadeeni iyo sidii maaragtay aan u dhaqmi jirnay marka haddii la fiiriyo haddaan hadda wax yar dib iyo noqono waddankeennii waxaad moodaa waalidku inuu ahaa dadka ruuxa maaragtay ka mas-uulka ilmaha laakiinse halkan waxaa waalidkii iyo ciyaalkiiba ka mas-uula dowladda marka inaan macnaha arrintaa lala socdo waa arrin muhiimaha weeye saaad marka sheegtay sharci baa ka yaala khaasatan maaragtay hadda kambayn la wado siduu maan sii caddaynhayo shantii sano u dambeysay sharci dowladda austraaliya ay hirgelisay oo ah in aan ruux lagu qasbi karin guurka khaasatan dadka yaryarka ah ee da-doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban jirka ay tahay marka waa arrin runtii muhiima oo dadku ay u baahan yihiin inay ogaadaan ay la socdaan halkanna saan sheegnay dhaqankii waa isbedelay dowladdeenu halkan hadda aan joogno siday maaragtay ay ugu dhex jirto arrimaha qoyska ama waalidka iyo ciyaalka way ka bedelan tahay sidii dowladaheenni iyo meeshii aan joognay ay ahaan jireen marka waa arrin arrin muhiima weeye oo maaragtay aan saan anuga aaminsanahayna guud ahaan waxaan dhihi dadku kolley arrimaha ciyaalka iyo la saabsan way og yihiin laakiinse khaas ahaan waxaan u malay dadka u og inay aada u yar yihiin inay maashainay sharci darro tahay oo sharcigu uu qaban karo hadday maaragtay ilmo ay u guuriyaan idan la-aantood
sidaad og tahay waddankan da-yar baa ku barbaartay laga yaabo badankood inay waddankiina arkin qaan gaadhay ama haatan soo koraysa mar walba dadkii waalidka ahaana waa dad weli soomaalinimadii iyo dhaqankii hore iyo ay weli ay ku jirto maxaad is leedahay meelaha ay ka iman karto waxyaabaha ku saabsan ama guur qasaba inuu yimaado ama ama waxyaaba noocaasoo kale oo labadii dhinac waalidkii iyo carruurtii wax aynan heshiis ku ahayn oo kale oo dhanka guurka iyo inuu soogal waxyaabaha keeni kara maxaad is leedahay waxaa la dhihi karaa oo keeni kara oo iskaba waalidkii oo kasoo qaadoo kale kalsooni barra dareenta oo isdhaha maarata ilmahaagii guur ma guursan doonaa kow horta guurse aad ku kalsoon tahay oo meeshii aad rabtay ah oo sidii waddankeenni iyo dhaqankeenni dee uu waalidku ugu jiray meeshuu ka guursanhayo ma u samayn karaa marka markay kalsooni darradaas iyo waxoogooga maaragtay cabsida ay timaado waxaa dhici karta marka inuu waalidkii yidhaahdo ilmihii khaasatan haddaan gabdhahoo kale intii la kaxeeyo wadankii la geeyo oo markaa deedna la yidhaahdo si aan u asturno waana erey la isticmaalo way dhaqanka in la yidhaahdo si gabadhii loo asturo ha loo guuriyo laakiinse meesha waxaa ka maqan oo loo baahan yahay dadkii inay la socdaan gabadhii amaba ruuxii yarkaa wuxuu ku koray dalkan wuxuu ku koray meel wax kasta la isticmaalo waxa la yidhahdo logic la isticmaalo oo maarata in lagu qanciyo la yidhahdo wax waxa loo samaynaya waa saa weeye waa saas weeye lagaba yaaba adigu inaad markaa aad waxa u samaynaysa inay tahay uun danayn aad danaynaysa ilmihii laakiinse haddaadan ilmihii wixii aadan u sheegin oodan ku qancinin haddii waxay isu noqonaysaa xataa haddiiba wanaag u noqonayso ooba wanaag laga yaaba inay noqon lahayd waxaaba laga yaabaa ilmihii inuu u fasirto si kaleete ay dhibaato markaba ay keento oyna maaragtay aynan sidii laga rabay aynan isu aynan noqonin marka saa daraaddeed si aan sharcigana loo jebinin ilmihiina aynan ugu noqonin iyadoo naftooda dhibaato adoo wanaag la rabay waxaa laga maarmaan dadku maarata inay arrimaha la socdaan oo aad uga fiirsadaan dhanka dhanka lojiga aad adaal ka dhawaajisay ama caqligalka waxa ah maxay macnaheedu tahay ilmuhu macnaha wax walba in laga dhaadhiciyo miyaa wax walba in lala socodsiiye maxay macnaheedu noqonaysaa ha horta waxaa muhiim aha ood moodaa iyada naftiga oo dadkii waalidka halkan jooga inay xisaabta ku darsadaan oo aad wakhtiga ugu waxeeyaan inay calaaqaad la yeeshaan ilmahooda xaggeenii waxay iska ahaan jirto ilmahan adaa waalidka u aha ilmahana waxaa lagu waxayn jir lagu barbaarin jiray inaad waalidkaaga hadalkooda dhegaysato wax kastaba ha noqoto ama jeclo ama ha jeclaanin halkanse way ka bedelan tahay waxaan rajaynaynaa dhaqankeeni iyo diinkeeni weli inaan sidii ku barbaarinayno oo og yihiin laakiinse environmentiga ay joogaan iyo iskuulka ay tagahayaan iyo macalimiintu waxay ku dhahayaan waxaa lagu barbaarinhayaa arrin kale oo dhahaysa waxaa tahay shaksi baa tahay madax bannaan oo maaragtay jirkiisa iyo waxa uu rabo asaga khaas u aha oo maaragtay fikrad ka dhiiban kara ayaa lagu barbaarinhayaa marka maadaama oy taa jirto waxaa muhiim aha inaad horta ilmihii marka calaaqaad la samayso calaaqaad markaad la leedahay oo xidhiir idinka wanaagsan idinka dhexeeyo yaad markaadeedna wax hadaaad la timaado laga yaaba iyagu markaa inaynan kugu waafaqsanaynba laga yaaba xataa inay ku dhegaystaan oo ay u arkaan dhahaan waalidkaagii bal hadalkan dhegayso oo waxaad adigana aad ka qabto u sheeg dhahaan laakiinse hadduusan marka hore calaaqaad jirin asaa aad go'aansatay inay arrintan ilmihii u fiican tahay sida guur oo kaleete aadeedna halka inta laga kaxeey waddankii la geeyo oo marka dee guur ruux madaxa loo geliyo haddee waxay u eg tahay meeshaasi maaratay disasters unbaanusaan arkan bay noqonaysaa inuu macnaha ilmihii uusan ku qanacsanayn meesha lagana yaaban in adigina dhibaatooyin kale ay ku keento marka si laysugu soo dhoweeye masalan dhaqan ahaan waalidku had yo jeer soomaaliya dhaqankii waddankiibuu isku xidhan yahay mar walba oo halkan isagoo jooga xataa qofkii yaraa ee da'da yaraa wiil ama gabadhba labaduna halkan ayay ku xidhan yihiin inta badan dhaqankii ayay waddankay wax ku barteen ku barbaareen ama ku dhasheenba si marka labada dhinac laysugu soo dhoweeyo qofku dhaqankiisiina uu wax oga helo kiisiina uu haysto maxaad umalnay iyadu inay xal tahay in la sameeyo haddee sida horta ugu waxaysan in dhaqankii horta la baro oo kii halkan way ku koreen ciyaalkii oo iyadu dee wayba ogyihiinoo midda raadinta ku samaysa weeye laakiinse in dhaqankeennii la xusuusiyo lala socodsiiyo lalana tashado oo maaragtay saan hadda sheegnay maaragtay dhaqankan iyo environmentga inay ciyaalku ku korahayaan waa laga maarmaan weeye waxaasoo kaleo iyadana meesha ku jirtaba haddee markuu ruux wax samaynhayo oo xataa waalidka waajibka saaran buu yahay mid sharciyan sharciga austraaliya ah iyo midka diineenteena iyo dhaqankeenaba yahay inaad waxa aad samaynayso aad tiraahdo maxay dantiisu tahay yay dan u tahay haddii ay tahay oo shikil-aana waalidku uu leeyahay ilmahayga ayay dan u tahay haddee wax laga maarmaana inuu ilmihii wixiisna uu maaragtay la socdo uu yahay hadduu ruuxan aad u guurinayso hadda haddayba xataa yaryihiin kasoo qaad aad tiri gabadhi waa sideed toban jiran waa sagaal toban jir oo aad maynan u weynaanin oo waxa u fiican aad ooma garanaysa haddaad tidhaahdo haddii labaatanka sane soo socota kontonka lixdanka sane soo socota waxaad rajaynaysaa inuu ahaado guurkaas guurka ay maaragtay ku jiraysa ay ku cilmi dhalaysa ay ku waxaynayso marka dee inaad xisaabta taana ku darto waa laga marmaan weeye oo tidhaahdo aad u fikirto maaragtay mustaqbalka oodan u fikirin uun waxa markaa taagan ood xal doonaysa u raadiso gabadhi baan asturhaya un inaadan dhihin midda kale mar walba sida la sheego warbixinada ku qoran dowladda austraaliya ay soo saarto gurarka noocaasoo kale aha dhibaato ayaa ka timaada warbiximaha ugu dambeeyey sida la sheegayo da'da aadka u yar ee loo guurinayo carruurtaan waxba ka ogeyn guurka lala daydayayo maxay noqon kartaa dhibaatooyinka arrimahaasoo kale hadday dhacaanba dhibaatooyinka iman kara qofkii waajahaya muxuu noqon karaa waxaa runtii waxyaalo badan baad imaan karta waa mid waalidkii naftigooda dhibaato soo gaadho laakiinse ilmihii naftigiisii oo iyadana ay u suurta gasho inuu gacantaada ka baxo haddii hadda ay kasoo qaado kale waxaan hadda u malaynayno inta badan arrimaha ku dhacayaan wiilalna waa laga yana ku dhacan lahays waa gabarh weeye haddii ay arrintaasu kala dhacdo oo ilmihii maarata gabadhii ay markay dana arrintii intay dowladda u sheegto waxaa laga yaba in gacantaada laga bixiyo marka dhibaatadii marka hore aad doonaysa inaad wax ka qabato tu ka weyn inay timaado oo gabadhii marka gacantaada ay ka baxdo waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta inuu calaaqaadkii isna uu burburo waxaa kaloo iyadana ku jirta adigii inaba dembi kusoo gaadho oo hadda qoraalada u dambeysay waxay leeyahay ilaa ruuxa arrimahaa sameeyay ilaa shan sano xabis aha inuu maaragtay lagu xidhayo waxaa iyadana booliska federaalka ah arrimaha soo saaray waxay sheegeen ilaa boqol iyo intii hadda uu sharcigan jiray in loo soo gudbiyey boqol iyo toddobaatan iyo afar ruux baan u malanaya waad aragta naftigaagu riboodkaasi macnaha kaysas loo soo gudbiyey waxaa kaloo iyadana hay-adaha dadkan arrimahan daneeya ee u xil saaran inay ilaa dheheen afartan ruux ayay gacanta iyagana ku hayaan o maaratay xanaanaynayaan oo caawinhayaan marka macnaha waxaa weeye dhibaatooyin ka waaweyn baa ka imaan kara oo ahaa calaaqaadkii ilmaha adiga oo burbura adigii oo ay kusoo gaadho arrimo maarata xagga dembigii ah ee sharcigii ah ma jirtaa culaysyo saaran waalidka oo mararka qaarkood guurkan laga yaabo inuu xal u noqdo in la isku dayo qofkii oo yaraayoon waxba aan ka ogeyn ha wa dabcan way jirtaa way jirtaa oo saan la soconno inagu dhaqankeennii wuxuu leeyahay ruuxii waxaa la rabaa inuu sida keli ruux kale calaaqaad kula samayn karo waa guur weeye halkanna waad la socotaa waxaa jira noocyo badan oo maaragtay saaxiibnimo iyo fiyaanse adugu wax waxaan mar qaarkood is dhahaa berigii jaahiliga carabta waxaa la dhihi jiray ilaa dhowr iyo toban guur baa jiri jirtay kii oo kale hadda moodaa halkan inaan ogonimidoo ka jira marka barashadaasaa waalidkii saaran oo ilmahoodii ma rabaan inuu ruux kale calaaqaad la sameeyo aan ahayn guur mooyeene marka inay marka kula degdegaan aan haddaba kii aanu ku qanacsanayn ee saxda ahaa ee mujtamacun uu aqbalahaya ee guurka ahaa aanu samayno marka bareesho dabcan way saaran tahay oo ah mujtamacan iyo meeshan aan joogno iyo noloshan aan joogno ay keenayso taa lafteeda culayse kaleoo iyaguna ku saabsan familka laftiisa dad familka ka mida in wadanka la keeno masalan in in guurkani uu qaraabakiil mararka qaarkood noqdo qof wadankii la rabo in lagu keeno guurkiina uu noqdo guur laftiisu guur ahaana laakiin haddana looga faa'iidaysto bareeshar kaleoo saaran waalidka oo kale oo siyaabo kale u saaran waa runtaa axmed waa runtaa way aad baad u asibtay waa arrintaana way jirtaa waa runtaas oo iyadoo maaragtay haddana arrimo kale lagu waxayn hayo oo arrimo qoyskii iyo qaraabanimo iyo soo gelaysa waxaana aan dib ugu noqon arrintii horeen idhay ahayd markaad rabto arrimo guur iyo waxaanoo kale inaad samayso dantu yay ugu jirtaa ma ilmahan iyo ruuxan aad u guurinaysa baad u danaynaysaa mise ruux kaleeto oo wax guursanaya baad u danaynaysaa marka taas waxaan u malanaya inay tahay meesharka ama maaragtay wax ugu weyn ee ruux waalidku mar kastaba inuu xoogga saaro u yidhaahdo arrintan yay u danaynaysaa mustaqbalka iyo haddadan waqtiga la joogaba ma ilmaha ruuxan loo guurinhayo mise ruuxa wax guursanhaya marka taasna waa runtaa waxa jirta weye ugu dambaynta maxaad ku soo gabagabayn lahayd oo ay mudan tahay qofka arrimahan oo kale ay la soo gudboonaadaan ama ay la gudboonaan karaan in uu aad oga fikiro inay aad arrintan looga fikiro waxaana keli ah adigoon maaragtay u danaynhaya ilmihii welibana calaaqaadka adiga iyo ilmahaaga idinka dhexeeya waxyaalaha waxaa weye ugu daran hadduu ilmaha iyo calaaqaadka adigu hadduu goo ka soo qaadoo kale in lagaa qaado oo dowladdii la wareegto ama meelo kale la geeyo wixii aad ka cararaysay wax aad uga weyn oo gacantii adigoo dhan kaaga baxay baa meesha ka dhacday saa daraadteed marka inuu dhicin inaad marka hore aad iyo aad uga fiirsato oo arrimahaasoo kale oo sidaalo kaleeto badan oo lagu xallin karaa jire aad maaragtay loo xaliyo oo ka mid tahay inaad ilmihii maaragtay u caqli celiso inaad maaragtay aad xataaba wadankii iyo meelihii la geeyo iyagoo dhaqankii soo arkahaya adoon maaragtay guur iyo waxyaalaha ayna ku jirin inaad maaragtay arrimo kale la sameeyo oo axmedow waxba yaynaan ka xiishoonin waa mar baa la sheegaa inaanu ciyaalkeena halkan isbarno oo la isbaro oo maaragtay gabadhaadii ninka kale ee taqaana ee hebel ahaa ee wiil kale maaragtay aad wiilkiisaad ku qanacsantay inaad isbartaan oo la yidhaahdo xalaqada isbaraan oo ha loo sameeyo haa inaan arrintaas samayno ma dhihi karno inaanu madaxa intaan qarsanno aanu yidhaahno arrintii gacantanada ka baxday ma ahee waa inaan wax samayno weeye inagu naftiga qayb aan ka noqonno oyna dhihin dib baan oola noqonayna oola cararaynaa kaasi wuxuu ahaa xamdi cali oo nagu soo booqday stuudioga s b s ee laanta afka soomaaliga aad ayaad umahadsan tahay xamdi aad iyo aad mahadsan tahay madar
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs dcom au xariijin soomaali